eedeemo lala xariir in ay dhegaysato eedeemo lala xiriirinayo qaybo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo kuwo kale oo lala xiriirinayo dad lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab intaa waxaan dheer maxkamadda ciidamada qalabka sida ujeedooyin fara badan ay u timid qaybta lixdamaad ay ugu soo martisay waxaa ka mid a in maxkamad la helo maxkamad meel walba ay joogaan ciidanka iyo gobollada dham ee ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in laga helo horta xafiisyo ay ku diyaarsan yihiin garsoor iyo xeydhaaran ciidamada qalabka sida ay leeyihiin